sida ay qorayaan warbaahinta qaarkood oo helaysa ilawareedyo gudaha waxaa ismaaciil cumar geelle ku soo booday xanuun markiina waxaa loola cararay dalka faransiiska oo siyaasad ahaan gacanta ku haya talada dalka jabuuti ilaa iyo hadda si faahfaahsan looma ogaa cudurka ku soo booday ismaaciil cumar geelle iyo halka ay gaarsiisan tahay xaaladiisa caafimaad dowladda jabuuti ayaana xoogga saaraysa qarinta warka la xiriira xaaladda caafimaad ee madaxweynaha warbaahinta qaar waxay tilmaamaysaa in adeegga internetka laga jaray jabuuti muddo kooban taasoo lala xiriiriyey xaaladda caafimaad daro ee madaxweynaha laakiin ilaa iyo hadda ma jirto war rasmi ah oo ka soo baxay ismaaciil cumar geelle ayaa tobanaan sano ah madaxweynaha dalka jabuuti isaga iyo qoyskiisa ayaana la degay dalkan sida ay tilmaamayaan dadka dhif iyo naadirka ah ee ka soo jeeda waddankaas islamarkaana warbaahinta ka dhaliila nidaamka ka dhisan dalka jabuuti